alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illah wacala alihi wasaxbihi waman ihtada bihadyihi ilaa yowmi ddiin qaala raximah llah faslun waalribaa ribadu fi dahabi waxay gashaa dahabka iyo walfida qalinka iyo walmacuumaat iyo waxyaabaha la cuno marka ribada waxaa la yidhaahdaa waa nooc ka mida qaababka wax loo kala iibsado ama loo mucaamaloodo waa noocun min anwaac almucaamalaat almaaliya waana xaaraan ilaahayna subxaana wa tacaala wuxuu u xaaraantimeeyey dhibaato ay leedahay awgeed ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu tilmaamay inuu iibku xalaal yahay ribaduna ay xaaraantay waaxalla allahu albayca xarama alriba ilaahay iibka ayuu xalaaleeyey ribadana waa xaaraantimeeyey bal waa min alkabaa'ir dembiyada waaweyn bay ka mid tahay oo rasuulku calayhi salaatu wasalaam siduu leeyay jaabir ibni cabdillaahi lacana rasuulu llahi aakila ariba wa muukilahu wa kaatibahu wa shaahidayh wa qaala hum sawa wuxuu rasuulku nacdalay oo ilaahay subxaana wa tacaala naxariistiisa in laga fogeeyo uu ku habaaray ka ribada cunaya bimacnaa isticmaalaya oo akliga halka waxaa looga jeeda alisticmaal ama ha gashado ama ha galo ama gaadiid ha ka iibsado ama calooshaba ha geliyo wa muukilahuna waa ka ribada bixinaayo wy isagu ribada ma qaadan laakiin waa bixiyaa waayo kii ribada qaadanaya buu isaguna arrinta noocaasi ugu kaalmeeyey ilaahayna wuxuu yihi walaa tacaawanuu cala alithmi waalcudwaan wa kaatibahu iyo ka u kala qoraa heshiiska ribada iyo washaahiday labada markhaatiyaasha ka noqda waxaana uu yihi waa isku mid macnaa xagga dembiga waxaa kaloo ilaahay subxaana wa tacaala uu tilmaamay iibka ama mucaamalada ribada inaanu barakayn ahayn yamxaqu allahu aribaa wa yurbi sadaqaat ilaahay subxaana wa tacaala xoolaha sadaqada laga bixiyey xalaasha waa barakeeyaa waa ziyaadiyaa xoolaha qofka ribo kusoo galana ilaahay subxaana wa tacaala waa ka baabiya waa laga yaabaa inay iska fara badan yihiin oo khasnadaha ay buuxinayaan laakiin waxtarkooda iyo barakadoodu ay tahay mid yar ama aan jirinba ribadu waxay u qaybsantaa saddex qaybood riba alfadli iyo riba anasiya iyo riba dayn riba alfadli waxaa looga jeedaa laba shay oo ribawi ah yacanaa mid walba ashyaada ribadu gasho ka mid a oo isku jinsiya in la kala bedasho la isku iibiyo iyadoo wax la isdheeraysiinayo tusaale ahaan dahabku wuxuu ka mid yahay ribawiyaadka waxyaabaha ribadu ay gasheen naska ama daliilkuwa uu kusoo arooray haddii dahab dahab lagu bedasho oo wax la isdheeraysiiyo riba lfadli baa la ydhahdaa yacanaa xataa ha kala wanaagsanaadaan mar haddii dahab dahab lagu bedelanayo in la isleekaysiyo ayaa waajib oo wasnan biwasnin miisaankiisu aanu kala badnaan hadduu mid yahay mid gaboobay midna uu cusub yahay mid uu kualitigiisu fiicayo midna uu liito midna uu jajaban yahay midna uu yahay mid rakiban oo fiican oo hagaagsan ma banaana in miisaankiisa wax la isdheeraysiiyo dii wax la isdheeraysiiyo oo toban garaam koob iyo toban garaam lagu bedesho tusaale ahaan riba alfadli baa la yidhahdaa waxaa la mid ah haddii fido fido lagu bedesho waxaa la mid ah matcuumaadka sida shaciirta iyo burka iyo timirta iyo zabiibta iyo milixda iyo waxyaabaha kale raashimada lamida mid walba haddii jinsigiisa lagu iibinayo ka ay isku noocayiin haddii la isleekaysiin waayo wax la isdheeraysiiyo riba bay noqonaysaa oo galaan timir ah oo aada u qiimo badan oo aada nooca u sarreeya qaaligaa haddaad laba galaan oo aada u liito aada ku bedelato waa riba alfadli wey mar hadday timir iyo timir tahay in hal xabo la isdheeraysiiyaa ma banaan nooca labaada ribadu waa riba nasiya oo labada shay ee labaduba ribowiga ay yihiin laakiin kala jinsiga hase ahaatee sababta ribada keensatay wadaaga haddii midka kale waxa weeyaan lagu iibinaayo in la isdheeraysiiyaa waa bannaan tahay laakiin waxaa waajib ah inayna iibkaasi u dhaceeyo dembiyad oo markaa la kala qaato haddiise amaah la geliyo midkood dib loo dhigo riba nasiya bay noqonaysaa ee riba taakhiir waa riba dib u dhigista ka dhalatay oo ashyaada ribadu ay gashaa haddaynu soo ururino waa laba guruub ama waa laba qaybood weeye qayb waliba sabab ribada keensatay ayay wadaagaan qayb waxa weeyaan sababta ribadu waa athamaniya inay yihiin kuwa wax lagu kala iibsado ee ashyaada kale lagu qiimeeyo waa dahabka iyo fidada iyo lacagta saddexdaa cilatu riba ama sababta ribadu ay u gashay waa athamaniya waa ashyaada ashyaada kale lagu qiimeeyo ee waxna lagu iibsado shay kasta oo sifadaa yeeshaana ile waaba laga guuri karaa kuwane xukunkaasi ayuu qaadanaya markaa mid walba saddexdaa ka mida dahab ama fido ama lacag ka ay isku jinsiga yihiin marka lagu bedelanaayo laba arrimood haddii la waayo waa ribo haddii la isleekaysiin waayo waa riba alfadl haddii markaa la kala qaadan waayo mid dib loo dhigana waa riba nasiya oo dahabku dahabka waa inuu leekaado marka lagu bedelanayo hadduu leekaan waayo waa riba alfadl waa in markaana la kala qaato haddii mid dib loo dhigo la idhaha waan kuu keeni doonaa ama waan ku siin doonaa kani cc waa riba nasiya sidaasoo kale waxaa la mida waxa la idhaahdo dahabka iyo fidadu maadaama ay wadaagaan cillada ribada haddii dahab fido lagu bedelanayo maadaama ay kala jinsi yihiin inay isleekaadaan shardi maaha waa la kala badin karaa oo kun garaam oo fidaa baad ku bedelan kartaa hal garaam oo dahab laakiin maxaa shardiya maadaama cillada ribada ay wadaagaan oo cillatu ribaa labahoodba ay tahay athamaniya waxaa shardiya yadan biyad inay noqoto waida ikhtalafat hadihi lasnaaf fabiicuuha kayfa shi'tum ida kanat yadan biyadin bun rasuulku calayhi salaatu wasalaam haddii laba sinfiyoo kala duwan ay yihiin sidaad doonaysaan u iibiya macnaa kala badiya haddaad doontaan laakiin shardigu waa maxay idaa kaanat yadan biyad oo haddii dahab fiddo lagu bedelanayo waa la kala badin karaa laakiin iyo dembiyadu waa inay noqoto oo haddii taakhiir ama dib u dhigis la geliyo riba nasiya bay noqonaysaa lacagtuna waa la mid waata dadkeena badankoodu maanta aanay daraensanayn oo haddaad dahab lacag ku iibsanayso amaah ma geli ma gelayso haddaad amaah geliso waa riba nasiya dukaanka dahabka iibiyo haddaad u tagtaad tidhaahdo igee iibi toban garaam oo dahaba waa imisa tusaale ahaan wuxuu ku yihi waa boqol doolar ma banaana inaad tiraa tobanka garaamis iyo boqolka doolarna igu qor waayo lacagta iyo dahabku waxay wadaagaan cillatu riba sababta ribada keensatay waa la kala badin karaa laakiin yo dembiyadu waa inay noqoto oo mar haddii la iibsanaayo dahab ama dahaba lagu iibsanaye ama fidaha lagu iibsanaye ama lacagha lagu iibsanaye yo dembiyadu waa inay noqoto hoo oo keen haddii midkood dib loo dhigo amaah la geliyaba riba nasiya ayay noqonaysaa gruubka labaad waa qayb sababta ribadu ay u gashay ay tahay yaani waxaa shaaficiyadu ay qabaan likawnihi tucman inuu yahay wax la cuno marka culimada qaarkoodna waxay ku daraan xanaabilada matcuuman makiilan aw mawsuunan oo tucmiga waa inuu raaco in la miiso ama la miisaamo marka macduudkii kii la tirinayay iyo madruuci kii waxa weeyaan la suxulinaayo ama la matirinaayo ayaa ka baxaaya marka la idhaahdo makiil aw mawsuun marka ashyaada matcuumka ee waxyaaba la cuno la quutaa oo ribadu ay gasho iyaguna waxay wadaagaan cillatu riba sida tusaale ahaan heedda iyo qabadinka iyo timirta iyo zabiibta iyo arabikida iyo beriiska iyo qabadinka iyo kuwa kale lamida haddii mid jinsigiisa lagu iibinaayo waa in isleekaadaan dee timir timir lagu bedelanaya haddii la isleekaysin waayo maxay noqonaysaa ribadee riba alfadl waa ribadii ziyaadada ka dhalatay dheeraadka haddii mid kan kale ay kala jinsiga yihiin laakiin ay cillada ribada wadaagaan lagu bedelanayana waa la kala badin karaa haddii timir zabiib lagu bedelanayo ama timir beriis lagu bedelanayo laakiin maxaa shardiya waa inaan dib loo dhigin iyo dembiyadu waa inay noqoto oo haddaad heed ku bedelanayso qabadin bur waad kala badin karta waayo cillada ama sababta ribada keensatay ayay wadaagaan laakiin waa kala jinsi mar hadday cillada wadaagaan midkood dib looma dhigi karo waad kala badin kartaa laakiin taakhiirka ayaa riba nasiya ay ka dhalanaysa waayo labada nooc iyaga baliswaag qaybtaan nidhi cillatu riba waa thamaniya waa dahab iyo fidad iyo lacag iyo qaybtan aan nidhi cillatu riba waa tuc iyaga wax allaale waxay wadaagaan ma jirto waana la kala badin karaa waana la kala dib dhigi karaa oo haddaad dahab raashin ku iibsanayso waa la kala badin karaa amaahna way gelaysaa marka haddaad lacag raashin ku iibsanayso bimacnaa waa la kala badin karaa oo inay isleekaadaan lacagta iyo raashin tiraaan inay isleekaadaan shardi maaha dibna waa loo dhigi karaa dee bakhaarka oo adigaa gabadda beriiskaa ka amaahanaya oo kaanamaa inaanay ribaba ka dhaxan weeye labadan qolo qoladan cillatu riba ay tahay athamaniya iyo qolana cillatu riba ay tahay aducm ama aducmu walwasnu aw ilkayd iyagu shaqayskuma laha oo dahabka iyo fidada iyo lacagtu gooni bay isu raacayaan oo mid walba jinsigiisa haddii lagu bedelanayo waa inay isleekaadaan haddii kan kale lagu bedelayo ee ay kala jinsigayiin laakiin cillatu riba ay wadaagaanna waa in iyo dembiyada ay noqoto qoladan kale raashinkiina gooni bay isu raacayaan mid walba haddii jinsigiisa lagu bedelanaayo waa inay isleekaadaan haddii mid kaleo cillatu riba ay wadaagaan laakiin ay kala jinsigiin lagu bedelanayana waa in iyo dembiyada ay noqoto laakiin labada qolo qolada cilladu ay tahay cillatu riba athamaniya iyo qolada cilladu ay tahay adducmu iyaga wax allaale wax riboo dhex martaa ma jirto laa riba alfadl walaa riba nasiica qaybta saddexaad ee ribadu waa riba dayn waa qofka in xoolala amaahiyo shardina looga dhigo hadhow inuu dheeraad soo raaciyo xoolahaasi noocay doonayaanba ha noqdaan riba dayn baa taana la yidhaahdaa waa marka shardi laga dhigo ziyaadada iyo dheeraadka laakiin haddaan shardi laga dhigin oo qofku isagu isagoo qofkii amaahiyey u abaalgudaya dheeraad uu iska soo raaciyo aanu shardi uga dhigin taas iyadu ribo noqon mayso laakiin waxay ribo noqonaysaa markuu shardi uga dhigo udhaa boqolkaa doolar baan ku amaahinayaa hadhow boqol iyo toban waa inaad ii keentid ama waxaan ku abaahinayaa toban galaan oo raashina hadhow tole waa inaad ii keentid koob iyo toban galaan riba dayn ayaa taas leedahay walaa yajuusu ma banaano baycu dahabi dahab in lagu iibiyo bidahabi dahab oo dahab lagu bedasho wala lfidati fidadiina ma banaano kadalika saas oo kale in fida lagu iibiyo ilaa mutamaahilan inay isleegii mooyaane oo dahabku dahabku waa inuu leegiyo fidaduna fidada waa inay leegtahay naqdan mid markaa la kala qaadanayana uu yahay oo bimacnaa yadan biyada waayo dahabku dahabku waa jinsigiisii in lagu iibiyo bay noqonaysaa fido fido marka lagu iibiyana jinsigeedii baa lagu iibiy marka labadaas shardi baa la rabaa atasaawi wataqaabud inay isleekaadaan inta aan la kala teginna la kala qaato fii majlis alcaqdi lagu kala qaato marka kuwan kalena waa la mid oo idaa biica ashaciiru bishaciir yajibu tasaawi wataqaad haddii shaciir shaciir lagu bedelanayo waxaa waajiba inay isleekaadaan iyo in markaa la kala qaato oo fadhiga heshiisku ka dhacay lagu kala qaato rasuulku wuxu uhi addahabu bidahabi wasnan biwasnin mithlan bimilin waalfidatu bilfidati wasnan biwasnin mithlan bimilin faman zaada aw istazaada fa huwa riban marka dahabka iyo fidada intaynaan dhaafin ana waxaan baraarujinayaa waddankeenna dahabka iyo fidada dahabka had iyo jeraale dee lagu iibiyaa laga isticmaalaa marka anwaac min arriba baa ku jirta suuqyadeena dahabka waxaa ka mid a dahabka wax la isdheeraysiinayo loodhana dahabkaagu waa lix iyo toban kana waa koob iyo labaatan ama waa sideed iyo toban kana waa koob iyo labaatan marka tobanka garaame kaaga ah waxaanu kaaga bedelanaa sideed garaam sagaal garaam waa caynu riba mar haddii waxaan dahab magacaa dahab wada leeyaho xaqiiqadii dahabku ay joogto waxba laysma dheeraysiin karo hadduu qofku doonayo uu leeyahay dee laba dahab waa kala fiican yihiin dee dahabkan liito qofku waa inuu iibiyo lacag ha ku iibiyo dabeetana lacagtiisa intuu soo qaato dahabka fiicana uu doonayo intay uga goyso ha ku iibsado laakiin dahab dahab inta lagu bedelo in wax la isdheeraysiyo waa ribo suuqyada dahabka ee magaaladeennana arrintaasi waa ka jirta dadka badankooduna waxaa laga yaabaa inaanay aqoon u lahayn waxaa kaloo ka mid a ribada suuqyada dahabka ka jirta dahabkan lacagta lagu iibsanayo ee haddana la amahanayo lacagta hada laa yajuuz dahabka iyo lacagtu labadu waa ribo wey cilatu ribaana waa wadaagaan waa in yadan biyada ay noqoto haddaad dollar ku iibsanaysa iyo haddaad shilin somalilan ku iibsanaysaba waa in haddaad dahab iibsana iibsanaysa naqdi aad ku iibsato haddaad amaah ku iibsato riba ayay noqonaysaa walaa baycu maa shayga in la ibiyaanama banaanay ibtaacahu qofku uu iibsaday xataa yaqbidahu ilaa gacanta uu ku dhigayo uu la wareegayo ibnu cabbaas wuxuu leeyahay ama aladii nahaa canhu nabiyu sala allahu calayh wasalam fahuwa طacaamu an yubaax xataa yuqbad qaala ibnu cabaas walaa axsibu kula shayin ila milahu ay mila طacaam laa yajuusu baycu ila bacda an yuqbad markaa shayga qofku haddii uu iibsado ma banaana inuu iibiyo isagoo ciddii uu ka iibsaday weli aan kala wareegin shayga markaa la iibsanayaa laba nooc midkoodan weeye ima an yakuuna manquulan wa ima an yakuuna caqaaran inuu yahay shay la rari karo la qaadi karo shayga markaa la rari karo qabashadiisu waxay noqonaysaa binaqli haddaad bakhaar ka iibsatay sonkor ama beriis ama alaab kale mid qabto gacanta ku dhigay waxaad noqonaysaa markaad meesha aad ka rabto oo meel adigu aad u madax bannaan tahay oo meel kale aada geysato laakiin meeshii inta ay taallo aada ku iibsatay ma iibin karti sababtu maxay tahay dee waxaa dhici karaa qofkii alaabta kaa iibiyey inuu damac galo oo alaabtiiyo faa-iida kuu saaran tahay markuu arko inuu yidhaahdo iibkiiba waan ka noqday marka khilaaf iyo isqabsasho si aanay u sababin alaabtaad iibsatay waxaad iibin kartaa marka aada la wareegtid hadday rarmayso aada rartid haddii caqaar ay tahay oo guri uu yahay ama dhul dhisme ama dhul lama rari karo isaga waxaa qabdigiisu uu ku xaasilayaa oo qofkii uu noqonayaa mid la wareegay bitakhliya marka isaga iyo shaygii loo kala dhex baxo laakiin haddii jago laga iibiyo oo jagada ninkii kaa iibiyo weli uu degan yaho buuluga dhex dhisan yahay ama jeengadi dee kumuu bannayno weli si dhammaystiran gacanta ugumaad dhigin inaad markaa cid kale ka iibisaa ma banaana haddii guri nin uu kaa iibiyo laakiin weli gurigii uu kusii jiro ama alaabtiisiba ay taallo oo aan weli ka raran weli gacanta kumaad dhigin oo si dhammaystiran ulamaad wareegin marka inaad iibisaa ma banaana raashinka iyo ashyaada kalena waa isla mid oo waa isku xukun rasuulkuna xakiim saxaabigii la odhan jiray ibnu xisaam oo baayac mushtara wuxuu ku uhi yabna akhi laa tabiicana shay-an xataa taqbidahu xadiidka ibnu cumarna wuxuu fasiray qabdiga oo naha an tubaaca sila xaytu tubtaac rasuulku wuxuu nahayay alaabtii in lagu iibiyo halkii lagu iibsaday iyadoo taala xataa yaxuusaha yaxuusaha tujaaru ilaa rixaali ilaa qofkii iibsaday uu rarayo oo dee halka isaga markaa u ah saldhigga ama guriga ama bakhaarka ilaa uu rarayo walaa baycu laxmi hilibkii in la iibiyaano ma banaana bilxayawaan xayawaan oo lagu iibiyo oo inta neef geela la qalo dabeetana ninku neefkaa geela hilibkiisa adi nool nool inuu ku iibiyaa ma banaana rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayaa arrintaa nahiye uu diiday nahaa can bayci shaati bilaxm neef adiya hilib in lagu iibsado ayuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam diiday oo uu nahiyey wayajuusu waa banaaye baycu dahab dahabkii in lagu iibiyo bilfida fido mutafaadilan iyagoo kala badan mar hadday kala jinsi yihiin waa la kala badin karaa soo horaa in soo sheegnay naqdan laakiina yadan biyad markaa la kala qaadanayo mar haddii cilatu riba ay wadaagaan waa in taakhiirka laga ilaaliyo oo amaaha aan la gelin haddii amaaha la geliyo waxay noqonaysaa riba annasiica waqad nahaa rasuulu llahi can bayci dahbi bilwariqi daynan rasuulku wuu nahiyo wuu diiday in dahab lagu iibiyo ama lagu bedesho wariq oo fidada ah iyadoo dayni meesha ay ku jirto midkood dib loo dhigaayo midkood la sugaayo wa kadalika almatcuumaat waxyaabaha raashinkaayna waa sidaas oo kale oo waxa weeyaan haddii raashin raashin lagu iibinayo hadday isku jinsi yihiinna waa inay isla ekaadaan naqadna waa inay noqoto haddii ay kala jinsi yihiin oo ay kala duwan yihiinna waa la kala badin karaa laakiin waa inay naqdi inay noqoto weeye oo haddaad tusaale ahaan arabikhiya aada garow ama haruur ku bedelanayso maadaama laba jinsi ay yihiin waa la kala badin karaa laakiin waa in markaa la kala qaato haddii dayn la geliyo riba nasiya bay noqonaysaa laa yajuusu ma banaano bayculjiinsi jinsigii in lagu iibiyo minhaa matcuumaadka waxyaabaha la cuno ka mid ahaa bimithlihi isagoo kale lagu iibiyo ilaa mutamaathilan iyagoo isleeg mooyaane oo naqdana oo tusaalahaan timirtu waa jinsi markaa timir haddii timir lagu iibinayo waa inay isleekaato naqdina waa inay noqoto oo bimacnaa waa inaan dib loo dhigin xagga jawdada iyo qualitiga iyo shayga tayadiisa lama eegaayo mar hadduu isku jinsi yahay waa inuu isleekaado waa inuu naqdana noqdo wayajuusu waxaa bannaan bayculjinsi jinsigii in lagu iibiyo minhaa ka mid ahaa raashimada bikayrihi mid kale jinsi kale mutafaadilan iyagoo wax isdheer tusaalahaan timirta iyo shaciirtu dee waa laba jinsi bay kale yihiin laakiin labadu waa ribo oo cilatu ribaana way wadaagaan marka mar hadday laba jinsi kale yihiin waa la isdheeraysiin karaa laakiin mar hadday cilatu riba wadaagaan naqdan waa in iibkuu noqdo oo hoo timirtan oo shaciirtaada keen waa in noqdo majlisulcaqdi fadhiga heshiiska iibku uu ka dhacayo waa in lagu kala qaato haddii dib loo dhigo ladhaa tan sii qaado ama tan waan sii qaadanayaa taydana waan kuu keeni doonaa waa riba nasiya walaa yajuusu ma banaana baycu lqarab iibka la dhahdo baycu lqarab baycu lqarabna waa kullu baycuna fiihi jahaal waa iib kasta oo jahaal ay ku jirto oo iibka ama bayca shuruudiisa waxaa ka mid ah an yakuuna athamanu macluuma wa an yakuuna almabiicu macluuma lacagta ama shayga wax lagu iibsanayaa waa inuu yahay macluum waa in la garanaayo jinsigiisa noociisa tiradiisa waa in la garanayo awsaaftiisa uma banaano in lacagtu ay noqoto mid majhuula uraa kiishkaa lacagta ku jirta awrkaaga iga sii hada laa yajuus waa inay macluum noqoto oo jinsigeeda la sheego ma dollar baa ma dirham baa ma riyaal baa ma shilin baa nooceedana xataa waa in la sheego haddii noocu uu qiimaha kala kaxaynayo oo tusaale ahaan ma geligeli baa mise waxa weeyaan kun kun mise shan shan boqol haddii geniga iyo markay geni tahay markay shan boqol tahay hadday kala qiimato waa in la sheego cadadka iyo tiradana waa in la sheego sidaas oo kale shayga mabiicee la kala iibsanayaa isaguna waa inuu macluum noqdo mid laysla garanayo oo inuu noqdo macluum bilmushaahada mid la arko qofkii da uu iska arkaba ama macluum bilwasfi waa inuu noqdo qofka shaygu haba maqnaadee waa in loo sifeeyey sida darsigii shalay aynu kusoo aragnay marka haddii shaygii la kala iibsanayo majhuul uu yahay oo garasho la-aan lagaga sugayay ama lacagtii wax lagu kala iibsanaya majhuula ay tao garasho la-aan lagaga sugayay bayculqarab baa la idhahdaa ma banaano waxa iyaduna saas oo kale lamid a maa taradada bayna almanfacati waalmafsad bayna algunmi waalgunm waxa aan la garan ahayn ciddii laga iibiyey in ay ka faa-iidi doonto macanaa oo ay heli doonto ay ku intifaaci doonto iyo in shaygaa manfacadiisu ay seegi doonto sida alxamlu fi lbatn oo ma banaana neefka caloosha ku jira hasha rimani neefka ay sido in la iibiyaa ma banaana waayo dee la garan maayo neefkaas inuu nolol adduunyada ku iman doono iyo in kale labadaasuu udhaxeeya marka waa daa'irun bayna algunmi waalgurm hadduu oon adduunyada nolol ku yimaadana ma labaa mise waa dhadig la garan maayo haddii waxa weeya nolol uu ku yimaado tusaalehaan dhadig uu noqdo haddii dhadiga la jecel yahay la garan maayo ma mid saliima buu noqon doonaa bad qaba mise waxau noqon doonaa mid waxa weeyaan maciiba oo iima leh la garan maayo laakiin waxaa bannaan baycu alxaamili bixamlihaa neefka caloosha wax ku sida in la iibiyo isaga iyo xamliga la isku iibiyo ayaa bannaan oo ladhaa tusaalahaan hashan way riman tahay waa hal dhalaysa markaa hal riman ahaan iiga iibso inay hal riman tahay iiga iibso waxaana hasha galoofta ee hal rimanayn lacagtii la siisay lacag ka badan iga siiso marka xamliga gooni looma iibin karo laakiin hooyadii waa waa lagu iibin karaa waana halka lagu dabaqo qaacidada ay sheegaan fuqahadu oo ah yahbutu tabaca maa laa yahbutu istiqlaala waxaa bannaan shay in la iibiyo markuu shay kala raaco laakiin kelidii aan la iibin karin shay kelidii aan la iibin karin baa jira gooni markuu noqdo laakiin shay kale markuu raaco la iibin karo xamligaas ayaa ka mid a kadalika allabanu fi dar lama iibin kara caanaha candhada ku jira lama garanayo in neefka caanaha laga lisi doono iyo inka inuu la dhiman doono inuu godlan doono iyo inuu gaagixi doono laa yudra laakiin neefka irmaan maca caanihiisa irmaanihiisa waa la isku iibin karaa waxaa la mida sidaas oo kale assamaku fi lbaxr alwaasi badda kalluunka ku jira ee weli aan la soo qaban lama iibin karo laakiin assamaku fi lmaai alqaliil isaga waa la iibin karaa oo ninka barkadiisa tusaalehaan kalluunka ku jira wuu iibin karaa limaada leannu kaa badda ku jira in lasoo qaban kari doono iyo in kale lama garanayo waxaa laga yaaba inu sooba qaban kari waayo laakiin kan ku jira barkada yar ama taangiga yar ku jira ama biyaha yar xawdka yar isaga waa lasoo qaban karaa haddaa tiraa hadduu dhinto ka waran biluu dhintaaba nolol lagu soo qaban kari waayo aye dee baktigiis waa xalaa ba yaa laga yaaba ishkaalkaas inuu kusoo arooro ay yidhahdaan oo laga yaaba inay yidhahdaan oo bilow dhintaan oo lagu soo qaban kari waaya dee baktigiisa ayaa xalaalo kalluunka nacam adayru fi lhawa waa lamid waxaa lamid ah alcabdulaabiq addoonka baxsaday wuxuu ku eedan yahay in soo heli doono in kale aanan garanahayn waxaa sidaas oo kale lamid a albaciiru shaari xayawaanka lumay iyo neefka waxa weeyaan diday ee buubay ee meeluu joogo aan la garanahayn lama iibin karo kullaha waa baycu lqarar wey walaa yajuusu ma banaana baycu lqarar faslun walmutabaayicaan labada qof ee wax kala iibsanaya bilkhiyaar ikhtiyaar bay leeyihiin oo ikhtiyaar maxay u leeyihiin imdaa albayc aw fasqahu inay iibkii dhex maray ka noqdaan ama inay ay fasqiyaan ama inay sidaa ku socodsiiyaan ilaa goormay ikhtiyaar leeyihiin maa lam yatafaraqa inta aanay kala tegin oo meeshii iibku uu ka dhacay ay wada joogaan mar haddii la wada joogo walow wada jooggu ha dheeraadabe oo maalmo ha qaatabe mid waliba wuxuu ikhtiyaar u leeyahy iibkaa inuu ka noqdo iyo inuu sidaa u daayaba hadday diyaarada wada saaran yihiin afar iyo labaatan saacadood diyaaraddaa dhexdeedu in ay wada joogaan diyaaradda dhexdeeda wax ku kala iibsadeen muddadaasoo dhan khiyaar bay yeelanayaan haddii laba qof oo jeel ku wada xidhan ay yihiin inay shay kala iibsadeen hal qol ku wada xidhan intay qolkaa wada joogaan walow sanawaad ha qaadatee bimacnaa mid waliba ikhtiyaar buu leeyahay iibka inuu ka noqdo marka khiyaarulmajlis baa laha khiyaarka noocaasi xadiidka ibnu cumar oo saxiixeynka ku yaal ayaana daliilu ah jamaahiirulculamaana waxay ku tageen khiyaarulmajlis inuu yahay mid jaa-isa marka mar haddii ay kala tagaan qofku ikhtiyaar u yeelan maayo inuu iibkii ka noqdo mar hadday kala tagaan haddii khiyaaraadka kale soo socda aanay jirin laakiin khiyaarulmajlisku wuxuu ku dhammaanayaa isagu marka ay kala tagaan walahumaa waxaa u bannaan an yashtaritaan inay shardiyaan alkhiyaara inuu mid waliba ikhtiyaar u leeyahay ka noqosho ilaa halaathati ayaami muddo saddex maalmood ah manaa in mid waliba wuxuu xaq u leeya inuu idhaahdo manaa saddex maalmood baa shaygaa iska soo eegaya hadduu iqanciyana waa qaadanayaa oo waan iibsaday haddii kalena waan soo celinaya khiyaaru shardi baa isagana la yidhahdaa marka waa inaanu saddexdaa maalmood isaguna aanu ka badan saddexdaa maalmood markay dhamaadaan ikhtiyaar buu leeya inuu soo celiyo in saddexdaa lagu guda jiro iyo inuu waxa weeyaan iska haystaba waa khiyaaru shard labaduba inay shardiga galeen baa laga yaabaa oo labaduba markaa khiyaar bay yeelanayaan haddii midkoodu shardigaa uu galayna oo shardigaa bimacnaa uu shardistayna kaasuunbaa yeelanaya khiyaarka wa idaa wujida haddii la helo bilmabiici shaygii la kala iibsaday caybun haddii ceeb lagu arko falalmushtari kii iibsaday waxaa u bannaaday radduhu inuu iska soo celiyo oo markaa shardigaan maxaa khiyaarkaana maxaa la dhahdaa khiyaarulcayb baa la dhahdaa oo qofku shaygii u iibsaday haddii ceeb iyo iin uu ku arko inuu iska soo celiyaa waa u bannaantay inuu iska haysto o iskaga galo iskaga qaataana way u bannaan tahay waa khiyaarulcayb laakiin khiyaarucaybka waxaa shardi u ah anlaa yaclama bilcaybi qabla alcaqd intaanu heshiisku dhicin heshiiska iibku intaanu dhicin ka hor waa inaanu ogeyn ceebta haddii ceebtaasi uu ogaa oo shayga uu ku ogaa oo uu ku galay oo uu ku qaatay bimacnaa ikhtiyaar marka dambe u yeelan maayo inuu shaygaa ceebta uu ku soo celiyo ila isaga ayaa ku galay waxaa kaloo iyaduna shardiga anlaa yatasarafa fiihi bacda alcilmi bilcayb markuu ceebta ku ogaaday dabadeed waa inaanu ku tasarufin oo shaygoo ceebta uu ku ogaaday haddii uu ku tasarufo si isticmaalo adeegsado dee tasarufkiisaasi wuxuu daliil u yahay inuu raalli ku noqday ceebtaas marka khiyaarul ceybki meesha waa ka baxaya ceebta haddaba shayga lagu soo celin karaa waa ceebta intee leeg ile dadka qaarkood ba waxaan ceeb ahayn ceeb ashyaada uga dhiga ay iibsadeen soo maa dadka qaarkoodna shaygoodii oo ceeb leh shaygii ay iibiyeen oo ceeb leh ayay dadka inay ka celiyaan ay diidaan oo ay idhaahdaan war waxaani ceeb maaha iin maahe macnamo lahe shayga qaadi waad iibsatee markaa ceebta maxaa daabid ama xad maxaa u ah waxaa xad u ah wa an yakuuna alcayb caybun oo yanqusu bihi qiimatu shay ama thamanu shay waa in ceebtan ay tahay ceeb shayga qiimihiisa hoos u ridaysa taasaa daabid u ah waxaa la isgarab dhigayaa loomaya shaygaas markuu ceebtaa leeyahay iyo marka aanu lahayn hadduu isku qiimo yahay ceebtaasi ceeb macnala maaha oo shayga lagu soo celin karo haddii markuu ceebtaa leeyahay iyo markuu saliim ka yahay qiimihiisu aanu isku mid ahayn oo ceebtu qiimihiisa hoos ay wax uga ridayso waa alcayb alladii yajuusu raddu shay bih waa ceebta shayga marka laga helo in la soo celiyaa ay qofkii u bannaan tahay macanaa qofkii ikhtiyaar uu yeelanaayo waxaa kaloo khiyaaraadka ka mid oo halkan aanu ku sheegin khiyaarka la dhaha khiyaar ulqubni aad baa loogu baahanya waxaan u sheegaya khiyaar ulqubniga macnihiisu waxa weeye shayga qofka in laga siiyo mushtariga qiimihii uu taagnaa suuqa uu ka taagnaa qiimo aada iyo aada uga sarreeya macnaa waxaa jira qiimaha ashyaadu ay isdheer yihiin dukaamadu ay isdheer yihiin ama maxallaatu tijaara wuxuu u qaybsamaa qiimo yar oo la iska wada og yahayo oo dee la taxamuli karo loo dulqaadan karo oo iminka tusaalahaan sarriflayaashaoo kale mid wuxuu kugu sarrifayaa tobanka dollar lix boqol iyo iyo lix kun iyo iyo laba boqol midna lix kun iyo boqol midna lix kun iyo iyo waxa weeyaan conton tusaale ahaan oo waxaan macan ahayn bay isdheeryihin waana la ysaga bartay taas marka taas isdheerista noocaasa iyadoo wax axkaami ka dhalan maayaan laakiin wax intii loo bartay ka baxsan ayaa qofkii la saaray oo tusaale ahaan shaygiiba waxaa laga siiyey qiimihii suuqa u ka taagnaa qiimo aada uga sarreeya oo sida ay yidhahdaan qolooyinkenin baac mushtarki waa lagu qabtay oo shaygii oo toban taagan baa labaatan isaga laga siiyey laban laab ama shan iyo toban tusaale ahaan laga siiyey qubni baa waxaa la yidhaahdaa arrintaasi dhacday oo qofkii waa la dagniin iyo mooganaan baa lagu qabtay weyaan macnaheedu ilaa hadduu suuqa la socdo shayga intaa lagama siiyeen markaa qofkaasi ikhtiyaar buu u leeyahay inuu iibkaa ka noqdo khiyaarul qubni baa laga waxaa la mid a qofkiibaa shaygii iibinaya qiimihii suuqa uu ka taagnaa qiimo aada uga hooseeya oo aan loo dulqaadan karin ayaa laga siistay shaygii marka uu ogaado inaanu shaygu qiimaha taagnayn ikhtiyaar buu u leeyahy iibkaa inuu ka noqdo khiyaarulqubni baa isagana la yidhaahdaa waxaa kaloo isna ikhtiyaar la siiyey qofka alaabta kasoo waaridaaya dabadda ka keenaaya alaabtii isagoon suuqa weli keenin haddii laga hortagoo laga iibsado suuqa markuu yimaado suuqii uu arko ikhtiyaar buu u leeyahay inuu iibkaa sidaa ku daayo iyo inuu ka noqdaba waxaa kaloo isna ikhtiyaar la siiyey waaba keeni doonaa baan malaynayaa qofka iibsada neef waxa weeyaan la darariyey la gaaxiyey macanaa caani lagu daayey waa khiyaarul cayb unbuu hoos imanaya haddii neefka la gaaxiyo macanaa caanaha lagu daayo caanaha lagu lagu ururiyo cambadiisa qofkii iibsaday neefkaa irmaan irmaan ahaan u iibsaday marka uu liso saddex jeer ikhtiyaar buu u yeelanayaa hadduu ku raali noqdana inuu haysto haddii kale inuu iska soo celiyo laakiin maadaama caana uu ka maalay saac min atamr saac timira macanaa laba boqol laba kun iyo afar boqol oo garaam oo timira waa inuu soo raaciyo ama laba kiilo iyo bar timira walaa yajuusu ma banaano baycu thamarati midhihii in la iibiyo mutlaqan iyadoon la kala qaadqaadin noocay doonayaan ba ha noqdaan ilaa bacda buduwi salaaxihaa marka bisaylku uu ka muuqdo mooyaane oo bisaylkeedu uu muuqdo bimacnaa markay shinkoodii gaaraan shardi ma aha in geedka midhihiisoo dham ay wada bislaadeen ama beertoo dham ay wada bislaadeen laakiin waktigii loo bartay midhuhu inay bislaadaan mar haddii la gaadhay bisaylkana uu ku bilaabmay macnaa waa la iibin karaa midhihii waa jaa-is laakiin midhihii oo bisaylku aanu ku bilaabmin iyaga oo qura lama iibin karo laa yajuus waxaa bannaan in geedka iyo midhahaas weli aan bislaan laysku iibiyo waa jaa-is haddii geedka la raacinayo oo yahbutu tabacan maa laa yahbutu istiqlaalan qaacidadaanu sheegaynaba hoos imanaysa oo midhahaas marka gooni loo iibinaya ma banaana laakiin geedka marka la raaciyo waa jaa-is weeye waa banaanta bishardi lqacina waa lagu iibin karaa hadduu idhaha iminkaan goosanaya oo midhaha iminka ayaan goosanaya iyagoo aan bislaan baan iibsanaya iminka ayaan goosanaya oo ilaa bisaylka geedkaaga ku ooli maayaan ilaa waktiga bisaylka iyaduna waa jaa-is weeye walaa baycu maa shaygii in la iibiyaana ma banaana fiihi ribaa riba ay gasho oo ribawiyaadka ka mid a bijinsihi in lagu iibiyaa ma banaana kay isku jinsi yihiin radban oo qoyan tusaale ahaan timirtu marna waa tamr waa taaynu cunno marna waa ruqab wey marka ruqabku way qoyanta weli dheecaankii bay leedahay marka galaanka ruqabka ahi hadhow markuu qalala timir uu noqdo dee galaankii ahaana wuu ka yaraanaya marka ma banaana in galaan ruqaba lagu iibiyo galaan timira waayo hadhow toole waa nuqsaamaysaa ruqabkaas dee galaan timira noqon mayso marka tafaadulka meesha ka soo baxaaya waxaa la mida saas oo kale dee cinabka in cinab zabiib lagu bedelaa ma banaana waayo maxaa la rabay maadaama isku jinsiga inay isleekaadaan soo maha dee inay isleekaadaan iminka suurtagal maaha oo cinabkani hadhow marka biyuhu ay ka baxeene zabiib uu noqdo dee wuu nuqsaamaya marka galaankii cinabka ayo galaanka zabiibtii dee isma leeka qiyaasna laguma wadi karo lama odhan karo waxa weeyaan hadhow toole cinabku wuxuu noqonayaa tusaale ahaan galaankan cinabkaah nusgalaan sabiiba ee galaankan cinabkaa nusgalaan sabiiba inaga bedelo lama odhan karo limaada liannahu fii baabi riba qaacida ayaa shaqaysa ay culimadu sheegaan qaacidadaas waxay tahay aljahlu bitasaawi waa kalcilmi bitafaadul labada shay ee shardi ay tahay inay isleekaadaan hadday isleekaa waayeen riba ay noqonayso jahliga lagaga sugan yahay bimacnaa inay isleeg yihiin iyo in kale wuxuu ka dhigan yahay iyadoo la og yahay inay wax isdheer yihiin aljahlu bitasaawi aljahlu bitasaawi kaalcilmi bitafaadul marka maadaama aan la ogeyn iminka inay isleeg yihiin oo hadhow inay isleekaan doonaan inay kala badnaan doonaan aan la ogeyn waxay ka dhigan tahay iyadoo la og yahay inay wax isdheer yihiin ila labana caanaha mooyaane maanaa caanaha iyada waa waa bannaan tahay caanihii dareeraha ahaa iyo caanihii waxa weeyaan fadhiyey in yaabiska ahaa in laysku bedeshaa ama laysku iibiyaa waa bannaan tahay waa iyaga hadhow toole marka la qooyo intii oo kale ayuunbay ay noqonayaan oo waa iska macluum inay isleekaanayaan faslun wayasixu waa ansaxaya asalamu bayca lahaa baycu salam marka baycu salam waa maxay baycu salafna waa la idhahdaa baycu salamna waa la idhahdaa waa id jiray fi ljaahiliya waktigii jaahiliyada ayuu jiray rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam shuruud ayuunbuu u sheegay ee iibkaa ma mamnuucin oo ma xaaraantimayn dadka uma diidin baycu salam haddaba macnihiisu waa maxay waa taqdiim athaman wa taakhiir almuthaman waa amaahda waxaynu naqaana cagsigeeda oo amaahda qofku alaabtiina uu qaadanayaa thamankeedii ama wixii uu ku iibsadayna wuu dib dhigaya waa laga sugayaa soo ma tan waa xagga kale unu rog qofkii alaabta lahaa baa lacagtii sii qaadanaya alaabtiina isagaa lagu yeelanaya tusaale ahaan iminka markaad dukaanka ama bakhaarka aad tagto waxaad odhanaysaa iga iibi waxa weeyaan gadbad beriisa oo lacagtana igu lahaw taa maxaa la idhahdaa iyada qardi baa iyada la idhahdaa taa waa baabulqardi wey ama baabudayn laakiin haddii uu ninku ku idhaahdo ka waran gadbad beriisa oo aan kuu keeni doono macanaa iga iibso lacagteedii isiisii macanaa taqdiimu thaman lacagtiina waa la qadimay wa taakhiiru lmuthaman shaygii waxa weeyaan lacagtan lagu iibsanayeyna waa la sugaya baycu salam ayaa la ydhahdaa markaa shardi maaha inaad ogaato qofkani alaabtaa inuu hayo iyo in kale aduu alaabtaasunbaad ka sugaysa wuxuu ku leeyahay boqol galaan oo arabikiya qiimahooda ama lacagtooda isiisii oo aan kuu keeno waktigaa cayiman wakti la ysla garanayo macnaa shardi maaha inaad ogaato arabikida inuu hayo inaanu hayn inuu beer arabiki laga beeralaya inaanu lahayn almuhim waa maxay waa inuu waxa weeyaan alaabtaa waktigii lagu ballamay uu keeno u marka waxaa la isweydiin karaa iminka tala miyay suurtagal tahay ha suurtagal wey waxay suurtagal ka tahay beeraleyda oo kale dadka beeraleyda kuwa raashinka beera iyo kuwa khudradda beerada dadka alaabtaa ka baayax mushtara ayaa ay ka iibin karaan iyagoo alaabtii aanu keenin ayaa lacagtii ay sii qaadan karaan alaabta kale lafteeda suurtagal bay ku tahay suurtagala inaad tiraahdo ninka macanaa iga iibso toban combyuutar oo aan kuu keeno bacda sittata ashhur macanaa lix bilood kadib aan kuu keeno combyuutaradii adigoon hayninba ayaad ka iibin kartaa marka baycu salam shaygii oo aan la haynin oo la iibinayo wey marka culimada qaarkood waxay leeyihiin dee waa baycu majhuul shay majhuula oo hayru mamluuka oo aan la haynin oo qofku aanu lahayn marka ayuu iibinaya waxaa loo baneeyey lilxaaja baahida ayaa keensanaysa oo dadkii waxa weeyaan alaabta lahaa ama raashinka lahaa dee cid lacag si ama haysa mar walba heli maayaan markaa si iyaguna ay u helaan waxay kusii maalgeliyaan shaqadoodii ayaa alaabtii oo markaa aanay sooba saarinba ay sii iibinayaan markaa baycu salam waa sidaa xaalan iyadoo waxaa waa banaanya baycu salam xaalan iyadoo marka la iibku u dhacay shaygii la kala qaadanayo waa mu'ajalan iyo iyadoo dib loo dhigayaba marka mu'ajalan isagoo ah waa laysku waafaqsany oo lacagtaysii oo alaabtana aan kuu keeno waa ta'jiil ta'khiir baa ku jira alaabtii baa dib loo dhigo mar damba la kala qaadanaya lacagtiina waa la sii kala qaatay laakiin xaalan marka uu yahay culimada qaarkood baa diida oo yihi baycu salam noqon mayso oo alaabtiio iyaduna taalla oo lacagtiina la kala qaadanayo alaabtiina markaaba la kala qaadanayo dee baycu salam noqon mayso taasi iib caadiya ayay noqonaysaa fii ma takamala fiih waxaa iibkani uu ku bannaan yahay wixii ay ku dhammaystirmaan khamsu sharaa'ida shan shardi an yakuuna waa in noqdo shaygaa lacagtiisii lasii qaadanayo ee isagiina qofkii laga sugayaa madbuudan mid lagu xadayn karo bisifa sifa mid lagu xadayn karo waa inuu noqdo waa inuu leeyahay sifaat dee qofkan loo shardii karo la odhan karo shayga tusaale ahaan arabikhidaasi ama garowgaasi waa garowga sifada intaa laaleeg midabkiisu sidaa yahay baalkiisu sidaa yahay waa inuu sifaat lagu xadayn karo uu leeyahay wa an yakuuna waa inuu noqdo jinsa nooc qura oo lam yakhtalit bihi hayru mid kale aanu ku dhex jirin federation waa inaanu ahayn jinsi soocan waa inuu noqdo alaabta lacagteedii lasii qaadanayo iyadina la iska sugayo walam tadkulhu naar waa inaanu noqon wax dab uu galay liixaalati wax dab la geliyey si loo bedelana waa inaanu noqon waayo dabku shayga sifaatkii lagu dabdin lahaa ayuu meesha uu ka saaraya oo khubustii oo kale iyo hilibkii karsanaa waxyaabaha noocaasi ah baycu salam geli maayo waayo hilibku markuu qayrin yahay iyo iyo markuu bisil yahay ma isku mid ba isku mid maaha hadday xagga xajmiga noqoto iyo hadday midab noqoto iyo hadday dhadhan noqoto sifaadkao dhan buu ku kala duwan yihi wa anlaa yakuuna waa inaan noqon mucayanan mid mucayana waa inaan noqon mid cayiman waa inaan noqon oo cayiman maxaa looga jeedaa hadduu yidhaahdo bimacnaa arabikhidaada jawaanadaa ku jirtae bakhaarkaaga taala lacagteedii qaado oo ii keen kaasi baycu sala noqon maayo waayo shaygii lacagtiisa lasii bixinayay mid mucayan oo la cayimay baa laga dhigay ee waa inuu noqdo mid bimacnaa mutlaqa oo lacag lacagtan sii qaado oo raashin noocaasa iyo noocaasa aniga ii keen ama kaad haysa ha noqdo ama mid kale ha noqdo ama mid aanad beerin ha noqdo bimacnaa waa inaanu mucayan noqon walaa min mucayanin mid mucayana mid ka midana waa inaanu noqon oo hadduu idhaahdo bimacnaa gadbadaada raashinkaa galaan ka mid a ayaan lacagtiisa kusii siinayaayo galaankaa waktigaasi aynu ku ballanay ii keen marka mid mucayana ayuu markaa ka mid yahay marka inuu mucayan noqdaana meesha waxay ka saaraysaa bimacnaa taqdiimu thaman wa taakhiiru lmuthama waxay meesha ka saaraysaa waxa weeyaan saas oo kale shaygu wuxuu ahaa inuu madbuut ku noqdo bisifaat sifaatkun in lagu dabdiyaabay ahayd oo qofkan shaygaasuu laga sugo meeshuu doonaya ha ka keenee laakiin haddii mid mucayana ay noqoto de waxaa dhici karta kii mucayankaa inuu baabo galaankii aad tidhi gadbadaas iiga soo miis ee lacagtiisa aad sii qadintay haddii gadbadiiba daadqaada ka war ama ay gubato soo galaankaadina lama guban laakiin haddaad tidhi galaan raashina oo lacagtiisii ku sii siiyo ii keen ama kuhaya ha gubto ama ha baaba'o ama beertiisii yay bixin ama ha baxdo adigu waktigii aad ku ballantay maxaad ka sugaysaa un raashinkii lacagtiisa aad sii bixisay baad ka sugaysa uma dabeetana lisixati lmuslami fii shayga waxa weeyaan lacagta ama thamanka lasii bixinaayo sixadiisa tamaaniyatu sharaa'idabaa isna u sugan wa hiya an yasifa waa inuu sifeeyo bacda dikri jinsi markuu jinsigiisa sheego iyo wa noocihi noociisa bisifaati sifaatkii waa inuu ku sifeeyo allatii taasoo yakhtalifu bihaa uu ku kala baydhayo ku kala duwanaanayo athamanu qiimo oo lacagtan la bixinayo lafteedu waa inaanay iyaduna majhuul noqon waa inaanay iyaduna majhuul noqon waa inay macluum noqoto oo jinsigeeda la sheego dolarba dahaba afida mashilinba noocay kasii tahayna waa in la sheego sifaadkeedana waa in la sheego sifaadka qiimaheedu uu ku kala baydhayo sifaadka waxaa ka mid ah inay cusub tahay inay gabowday inay jeexjeexan tahay inay wada cusub tahay haddii sifaadka noocaasi qiime ay kala duwayaan iyagana waa in la sheego wey wa an yadkura waa inuu sheego qadrahu bima waa wa an yadkura waa inuu ku sifeeyo qadrahu bima sifayn yanfi ljahaalata canhu jahaalada meesha ka saaraysa oo bimacnaa qadarkiisa sifaynta uu sifaynaya ama uu sheegaya waa inay noqoto mid jahaalada ka saaraysa wa in kaana hadduu yahay mu'ajalan mid mu'ajalana hadduu yahay dakara waa inuu sheego wakta maxillihi waktiga la kala qaadanayo bimacnaa shayga lacagtiisa la sii bixiyey hadduu yahay midaan markaaba la kala qaadan ee lacagtiisina la sii bixiyey isagiina la sugaayo waa in waktiga la kala qaadanayana la isla cayimo wa an yakuna waa in noqdo shaygaasi mawjuudan mid la helo cinda alistixqaaqi waktigaa qofka uu mutaystay in la siiyo dee lagu ballamay fil qaalibi sida badan waa in la helo oo tusaalehaan hadduu raashin yahay dee waktigaa lagu ballamay waa inay waa inuu yahay wakti inta badan sida loo bartay raashinkaa la helo oo raashin tusaale ahaan jiilaalkii aan la helinba hadduu kula ballamo intuu lacagtiisii qaatay inuu jiilaalka u keenayo taasi ma ansaxayso wa an yadkura waa inuu sheego mawdicahu mawdica qabdi halka uu shaygaa ugu keenayana waa inuu sheego waayo dee meeshu shayga lagu kala qaadanayo lafteedu dee iyada lafteedu axkaam dheeraada iyo howlo dheeraada bay leedahay oo haddii tusaale ahaan aan meesha lagu kala qaadanayo ee la keenayo aan laba sheeginba dee waxaa dhici karta inuu inuu kii lacagta sii bixiye alaabta sugaayo dee magaaladiisii uu ku sugaayo kii kalena uu yidhaahdo dee magaaladeedii alaabta kuu taala ee soo doono dee waxaana shakilaana raristuna inay kharash kalifayso marka hadhow toole si aanay taasi u keenin khilaaf iyo isqabsi meesha alaabtaa lacagteeda lasii qaatay lagu kala qaadanayana waa in la cayimo wa an yakuuna thamanu macluuman thamanka ama lacagta shaygaasi lagu iibsaday waa in iyaduna macluum noqoto wa an yataqaabadaan lacagta waa inay kala qaataan qabla tafaruq intaanay kala tegin waayo haddii kale maxaa dhacaysa in lacagtiina dayn ku maqantay alaabtiina dayn ku maqantay waxay noqonaysaa min baabi bayci dayni bidayn dayn dayn lagu iibiyey oo kii lacagta lahaana lacagtiibuu bixin kii alaabta lahaana alaabtii ma ke- ma ma dhiibin imika ee waa laga sugaya labada dhinacba dayn ayaa ka soo gashay wa an yakuuna waa inuu noqdo caqdu salam heshiiska waxa weeyaan caqdu salam lagu gelayaa ama baycu salam lagu gelayaa naajizan waa inuu noqdo mid markaa go-aaya oo laa yadkhuluhu aanu gelaay khiyaaru shardi waa inaan shardi lagu xidhin bimacna oo hadduu yidhaahdo alaabtii lacagteedii waatan maalin heblaaya alaabta ii keen laakiin ikhtiyaar baan wa shardi waxaan dhiganayaa shardi ikhtiyaar inaan leeyahay oo hadhawiibkaan ka noqon karo ansixi mayso baycu salam markiisa hore ayaaba jahaala iskaga jirta iyo nooc min algharab oo baahida loo qabo awgeed indhaha laga laabtay marka haddii shardi lagu sii xidhana bimacnaa qararkii iyo jahaaladii ayaa sii ziyaadaysa marka waa in markaasu la jaro ee shuruud iyo wax dambe lagu sii xidhayo ikhtiyaar qofkan uu leeyahay oo uu shardisanaya waa inaanay jirin uma dabeetana lisixati lmuslimi fiih shaygaa lacagtiisa lasii bixinaayo sixadiisa tamaaniyatu sharaa'id baa u sugnaaday wa hiya an yasifa waa inuu sifeeyo bacda dikri jinsi markuu jinsigiisa sheego wa nawcihi iyo noociisa bisifaati sifaatki waa inuu ku sifeeyo allatii taasoo yakhtalifu biha thaman shayga qiimihiisu uu ku kala duwanaanayo oo waa inuu jinsigiisa sheego odhaha tusaalehaan waa waa arabikhi nooca ay ka tahay waa haruur uu yidhaahdo arabikhida noocyadeeda aanan garanahayn waxaan uga leexday noocee nooca uu haruur ka sii yahay waa inuu sheego u yidhaahdo waa galbeedi ama waa kirbiici maca dalika waa inuu ku sifeeyo sifaadka qiimaha haruurka kala sarraysiiya oo waa inuu idhaahdo waa mid cusub ama waa mid gaboobay ila ka bohosha ku raagay iyo iyo ka cusubi maysku qiimaha waa in sifaadka qiimaha kala geenaya inuu ku sifeeyo wa an yadkura qadrahu bima yanfi ljahaalata canhu waa inuu qadarkiisa intuu noqonaayo uu ku sheego sheegis jahaalada ka saarta oo waa inuu noqdo waxa weeyaan mid qadarkiisu macluum yahy oo bilwasni hadduu mawsuun yahay inta kiilo uu yahay waa inuu sheego hadduu makiil yahayna inta galaana uu yahay waa inuu sheego hadduu macduud yahay wax la tiriyana waa inuu tiradiisa sheego hadduu madruuc yahay wax la mitiriyana inta mitir ama inta sitimitir ama inta waar ama inta yaardiye uu yahay waa inuu sheego wa in kaana mu'ajalanna dakara wakta maxili hadduu yahay midaan markaa la bixin ahayne lacagtii inta lasii bixiye isaga la sugayana shaaficiyadu waxay qabaan salamku inuu xaalan oo mu'ajalan labadaba ku ansaxayo waa in waktiga la kala qaadanaya uu sheego waktigu waa inuu majhuul noqon hadduu dhaa lacagtii sii qaado oo alaabta ii keen waktina aan la isla cayimin ma ansaxayo iibka noocaasi wa an yakuuna mawjuudan cinda alistixqaaqi fi lgaalib shaygan uu leeyahay lacagtiisa ay sii sii waan keeni doonaa wakti hebele waktigaa uu leeyahay waan keeni doonaa inta badan waa in la helo wey oo shay waktigan aan laba helin inuu lacagtiisii sii qaato oo waktiga inuu keenayo uu ballan ku qaadaa ma banaana waayo dee mar haddaan inta badan waktigaa la helin dee waxaa dhacaysa waktigii lagu ballamay sheegii inuu keeni waayo lacagtiisiina waa sii qaatay wa an yadkura mawdica qabdihi taa waynu sharaxna waa in meesha lagu kala qaadanayana uu sheego wa an yakuuna thamanu macluuman waa in qiimuhuna uu yahay ama lacagta lasii bixinayaan iyadana macluum waa in yataqaabada qabla tafaruq intaana kala tegin lacagta waa in la kala qaato haddii kale lacagtina dayn noqoto alaabtina dayn noqoto waa dayn dayn lagu iibiyey waa baycu lkaali bilkaali ooma banaana waan yakuuna cabdu salami naajizan laa yadkhuluhu khiyaaru shart waa inuu noqdo heshiiska baycu salamka lagu gelayaa mid si go-an bimacnaa loo gunto oo aan lagu xidhin khiyaaru shart ikhtiyaar baanu leeyahay hadha waa inaan ka no inaan ka noqdo waa inaanu odhan faslun wa kullu maa shay dhammaantii oo jaaza ay bannaan tahay baycuhu iibkiisu jaaza waxaa bannaan rahnuhu in la rahmo fi duyuud daynta in loo rahmo ayaa bannaan marka caqdiga la dhaha caqdu rahn waa caqdi caqdu tawhiqa wey oo isaga caqdigaasi mid wax la kala bedelanayo wax la isweydaarsanaya maahe heshiis horoo dhacay ayuun baa lagu adkaynayaa oo shay baa la kala iibsaday ama la kala kiraystay heshiiskaasi heshiis kale laga daba keenaya la idhaahdo caqdu rahn caqdu rahnigu muxuu taraya heshiiskii hore ayuu ta'kiidinaya oo waa adkaynaya oo qofkii diqo iyo kalsooni wuu siinayaa marka caqdurahan waa caqdi isaguna jaa'iz wey qur-aanku ilaahay ku sheegay in kuntum calaa safarin walam tajiduu kaatiban farihaanun maqbuuba shay kastoo markaa in la iibiyaa ay bannaan tahay in la rahmaana way bannaan tahay laakiin shayga in la iibiyaa ay bannaanayn in la rahmaa ma bannaana ilmahaaga inaad iibisaan may bannaanta waa maya soo maha jawaabta rahan inaad u dhigtaan ma banaano ayga in la iibiyaa ma banaano bayc waa ayru jaais baycu lkalb in aygaaga aada rahantaana ma banaano rahan geli maayo wixii iib gala ayuunbaa ayuunbaa rahanna gala laakin waxaan iib gelini rahan geli maayo ida staqara hubuutuha ida staqara haddii uu sugnaado haddii uu nagaado hubuutuhaa sugnaanshaheedu fi dimma oo qofkii si dhamaystiran daynta loogu yeesho bimacnaa rahanku daynta ma ka horreyn karaa oo qofku alaabti isagoo weli aan amaahanba rahan ma sii dhigi karaa mase ka dambayn karaa mise waa inuu la socdo marka madabka shaaficiyadu wuxuu yahay cabdurahan inuu ansaxayo uun marka dayntu ay sugnaatay qofku shaygii uu amaahdo shaygii markuu amaahdo si dhamaystiran u amaahdo ee dayntii dumadiisa ay ku sugnaato mid lagu leeyay ay noqoto ayaa la weydiin karaa qofkii rahan laakiin isagoo weli shaygii aan amahanba horta rahan sii dhig lama odhan karo saasay leeyihin lakiin sida saxiixa cabdurahan waa jaa-izun qabla dayn wa maca dayn wa bacda dayn waayo wax mancinayaa ma jiro wax mukhaalafo sharcina kuma jirto oo qofkii wuxuu odhan karaa shayga aan ku amaahiya horta rahan ii dhig intaanu abaahinba waxaa kaloo dhici karta inay labadu wada socdaan oo amaahinta iyo rahan weydiintu ay wada socdaan waxaa kaloo dhici karta markii la amaahiyey kadib ee amaahdii dimadiisa ay ku sugnaatay in la yidhaha rahankeen waxa lagu kalsooni nageliya oo alaabtayadii waxa weeyaan inaanu sugno kalifi karaa qiimaheedii inaanu sugno kalifi karaa ama deynta inay soo noqoto inaanu sugno kalifi kara masiib markaa qabla dayn iyo maca dayn iyo bacda dayn intaba rahanku u ansaxay waliraahini kii shayga rahmay waxaa u banaan alrujuucu fiih inuu ku noqdo o dhahdo shaygii rahankaan aan aan kuu ballan qaaday inaan rahan ahaan kuu siinaayo waan ka noqdo maa lam yaqbidu intaanu gacanta ku dhigin kii rahmanaya tusaale ahaan dayn buu ka qaadanayay waxay ku heshiiyeen in dayntaasi rahan uu u dhigo heshiis saasay ku galeen laakiin weli rahankii kuma wareegin kii rahmanayay dee daynta lahaa kii rahmay wuxuu xaq u leeyay inuu ka noqdo oo ilaahay baa wuxuu ihi farihaanu maqbuuda rahanku wuxuu noqonayaa caqdigaasi mid si dhamaystiran u sugnaada marka qofkii rahmanayo shayga uu la wareego intaanu la wareegin macnaa ikhtiyaar buu leeyahay inuu ka noqdo oo kii kalena markaa muxuu ikhtiyaar u leeyahy dee isna inuu dayntii ka noqda waayo haddaan rahanka dhigahayni si iyo dee inuu isaga daayo oo bilaa rahan dayntiisaasi ay kaga maqnaato walaa yadmanu mag dhabi maayo almurtahinu kii shayga rahmaday haddii shayga uu baaboo ilaa bitacaddi inuu xadgudub ku sameeyo mooyahay aw bitafriid iyadana raacin sheekhuma raacin amaba se ilaalintii waajibka ku ahayd uu ka gaabiyo oo qofkan shayga rahmaday ma xaq buu ku haystaa mise xaqdara xaq buu ku haystaa oo qofkii shayga lahaaba u ogolaado o idmay soo maha marka yadun waa yadun amiina liannahu qabada hada alxaqa biidni saaxibi oo birida saaxibi xaqan ama xoolahan waxa uu hayaa iyadoo ciddii lahayd ay u ogolaatay hayntooda ama raalli ay ka tahay markaa gacantiisu waa gacan aamina wey gacan khaa-in oo wax xadday ama wax xoogtay gacantiisu maaha markaa shaygu intuu gacantiisa ku jiro haddii wax uu noqdo magdhow laga weydiin maayo ilaa laba xaaladood mooyaane xaaladda koowaad waa bitacaddi inuu isaga laftiisu shaygii ku sameeyo xadgudub oo tacaddigu waa maxay waa ficlu maa laa yajuus waxaan banaanayn shaygii inuu ku sameeyo waxaan banaanayn shaygii inuu ku sameeyo cala sabiili lmithaal saacad baa waxa weeyaan rahan nin uu u dhigay nin baa rahmaday saacaddaa inuu dhigo u ilaaliyo wey oo meel uu ku hayo saacad inuu iska xido deetana isagoo xidhanoo meel dubaynaya ayay saacaddi jirta dee xadgudub buu imika sameeyey xibashadiisu waa xadgudub ama qofkuu tusaalehaan ammaanaysiiyey saaxiibka odhanay aroos baanay saacadda quruxda badan rahanka aad u haysato iyana ammaanaysi caaw uu ammaanaysiy dee xadgudub buu sameeyo shayga raahan raahan ahaan uu hayay inuu cid kale sii ammaanaysiiya dee jaa-is maaha uma banaana xadgudub buu sameeyey markaa shaygii hadday dhibaata gaadho ama dhibaatadaasi isagu sababteeda ha lahaado oo mubaha baashira baan ujeedaa oo isagu dhibka si toosa ha ugu geysto ama musiibo kaloo samaawiyiba ha ku timaadeen mar haddii shaygii uu xadgudub ku sameeyey oo waxaan bannaanayn uu ku sameeyey oo uu xidhay ama ciid uu ammaanaysiiyey calaamadhowgeeda waa lagu leeyay oo calaa sabiil mithaal saacaddii uu xidhay saacaddii ayuu xidhay rahanka u haystay dabeetana daad baa qaadayoo ninkii waxa weeyaan waa uu dhintayba saacaddina saas ayay ku baabaa saacaddii si toosa isagu ugu baabiinay soo ma arkaysa laakiin dee sabab buu noqday mar hadduu xidhay iyadoo xidhishyada aan loo ogolay marka ma waxaa la odhanayaa dee daadku waa musiibo xagga ilaahay ka timiye yaan waxba la weydiinin miyaa la odhanaya hadduu nool yahay hadduu dhintay maya la odhan maayo waa la magdhabaya labada xaaladood xoolihiisi baa laga magdhabaya xaaladda labaadee qofku shaygii raanka u haystay haddii uu baabao uu magdhabayaa waa haddii waxa weeyaan uu tafriid sameeyo tafriidku waa maxay waa tarku maa yajib ilaalintii waajibkayn hadduu ka tago oo shay baa rahan ahaan loogu dhiibay inuu ilaaliyaba waajibka dahab baa rahan ahaan loogu dhiibay dabeetana dukaankiisi buu iskaga baxay iyadoo albaabadu ballaqan yihiin ama dukaanka uu og yahay in la jabsanaayo ayuu quful yaroo fudud iskaga xidhay waashmaana muu dhigin marka ilaalintii waajibka ku ahayd hadduu ka tagana wuu magdhabaya labadaa xaaladood buu magdhabaya hadduu xadgudub ku sameeyo ama xadgudubku toos ha noqdo ama sabab ha u noqdee iyo haddii ilaalintii waajibka ahayd uu ka tago haddii kalese magdhabi maayo wa idaa qabada haddii uu gacanta ku dhigo kii xaq uu ka maqnaa ee rahanka haystay bacda alxaq xaqii barhkii oo deyntii tusaalahaan ka maqnayd qayb ka mida loo keeno lam yakhruj bixi maayo shay-un shay-o min arahni rahanka ka midi xataa yaqdiya jamiicahu ilaa kii xaqa lagu lahaa dhammaantii uu wada gudaayo tusaalahaan boqol dollar buu ka amaaday laba saacadoodna rahan ahaan buu ugu dhigay konton dollar markuu soo celiyo xaquma laha inuu yidhaahdo dee labadii saacadood mid iska keen oo shaygaa rahanka uu dhigay waxa uu rahankaa ka saari karaa ila wuu xabisaya shaygaas oo dayn buu u xidhan yahy xaq buu u xidhan yahay wuxuu xadhiggaa ka saari karaa una uula soo noqon karaa xaqii shaygaas uu u xidhnaa si dhammaystiran marka uu soo wada celiyo inta hal uu ka maqan yahay xaqii inta u yari intay ka maqan tahay rahankuna ama shaygii marhuumka ahaana waa xabisnaanaya shaygu intuu rahman yahay wixii markaa dhibaatee gaadha xadgudub lagu sameeye aan ka dhalan oo murtahinka uu ku sameeyey ama tafriid gaabin uu ku sameeyey ilaalintii waajibka ku ahayd aan ka dhalan macnaa khasaarahaas wuxuu ku dhacay qofkii shayga iska lahaa waxa laala wixii faa'iide kusoo kordhana waxaa iska leh qofka iska leh shayga waxa weeyaan la rahmay wixii dhibaato u geystana waxaa loo qabsanayaa cidda leh ee qofka rahan ahaan u haysta loo qabsan maayo faslun walxajru xayiraadi calaa sittatin lixba ayay saaran tahay marka xajrigu macnihiisu waxa weeye almancu min atasaruf fi lmaal qofka in loo diido xoolihiisi inuu ku tasarufo xayiraad laga saaro xajriga waxaa la yidhaahdaana waa laba nooc xajrun limaslaxati nafsihi iyo xajrun limaslaxati gayrihi qofkiiba xoolihiisi inuu ku tasarufo xayiraad laga saaraya sababta looga saaray waa maxay waxaa la ilaalinayaa maslaxadiisa tusaalahaan wuu waalayidi haddii xoolihiisi lagu fasaxo ladhaha ku tasarufo dee maslaxadiisi wuu seegayaa sooma ama wuu yaryahay tusaalahaan ama waaba safiiho xoolihiisa maamulan garan maayo oo laa yacrifu alkhasaarata min alfaa'ida walaa yacrifu almanfacata min almadara waa safiih oo xoolihiisii si fiican uma maamulan garanayo marka limaslaxatihi baa kaa xayiraad loo saaraya xoolihiisa inuu ka tasarufo ku tasarufaa laga joojinaya tasarufaadkiisa xoolihiisa uu ku sameeyo dhamina ansixi maayaan xadriga qaybta labaadna waa xadrun limaslaxati algayr qofka waxaa xayiraada loo saaray maslaxad cid kale iyadoo la ilaalinayo oo tusaalahaan dad baa dayn ku leh dayntii lagu lahaaba waxay noqotay mid ka fara badan xoolihii uu hayay marka xayiraad baa laga saaraya xoolihiisaa kuma tasarufi karo maxaa xayiraadda looga saaray dee dadkii daynta ku laha xaqooda ayaa la ilaalinaya iyo maslaxadooda marka wuxuu yihi lix qofba waxaa saaran xayiraad ama lix qof baa xayiraad u saaran assabiy weeyaanka koowaad waa ilmaha yar xoolihiisa kuma tasarufi karo oo maxay tahay sababtu sababtu dee waxay tahay maslaxadiisa iyo dantiisa ayaanu garanayn ilaahay subxaana wa tacaala waa ka yidhi wabtalu lyataama xataa idaa balaguu nikax fain anastu minhum rushda faadfacuu ilayhim amwaalahum agoonta dadka xoolaha wahayo agoonta imtixaama marka ay qaan gaadhaan xoolooda ku wareejiya weliba waa goorma waa haddaad ogaataa inay leeyihiin caqli xoolooda ay ku maamulan karaan marka aaddu maxay tilmaamaysaa ilmuhu intuu yar yahay inuu yahay maxjuurun caleyh xoolihiisa inaanu ku tasarufi karin oo iib iyo kirayn iyo bixin iyo intaa midna inaanu xaq u lahayn inta sabi u yahay walmajnuunu weeyaan ka labaad waa ka waalan isna xoolihiisa kuma tasarufi karo iibkiisu ansixi maayo iyo iyo saas oo kale waxa weeyaan waxaan ansaxahay kiradiisa iyo hibadiisa iyo sadaqadiisa iyo wixiisoo dhan ma ansaxay waayo haddii safiihii oo ah kii miyirka qabay laakiin si fiican xoolihiisa aan maamulan karahayn xayiraad laga saarayo dee min baabi alawlaa weeye kawaalan baa uga mudan in xayiraad laga saaro wasafiih weeye ka safiiha almubadiru limaalihi ee xoolihiisa ku israafaya ee daadaadinaya xoolihiisa gelinaya waxaan manfacad manfacad iyo waxtar aanu lahayn ilahay baa yihi fain kaana aladii calayhi alxaqu safiihan aw daciifan aw laa yastaiicu an yumilla huwa falyumlil waliyuhu bilcadl macnaa qofku hadduu yahay safiih in cidda mas-uulka ka ahi meeshiisa ay gelayso oo xataa heshiisyada dadka iyo isaga dhex maraaya ciddaa mas-uulka ka ahi isaga ay matelayso oo isagu dadkaanu heshiis la gelahayn ayaa aayadda qur-aanka waxa weeyaan ay tilmaamay marka safiihu aad buu u fara badanya casrigeena bal waxaad ka warantaa ninka labaatan kun oo shilin maalintii qaadanaya shan iyo toban kun oo shilin ku qaylaya alaysa safiihan kaasi waa safiih waa in xayiraad la saaro oo labaatankaa ku leedha kuma tasarufi karo oo qolada tusaale ahaan wuu u shaqaynayaa aanay isaga u dhiibin oo isaga wuxuu cuna u laga siiyo inta kalena waxa weeyaan dee meel loo dhigo amaba se dadka dee mas-uulka uu ka ya uu biiliyo la gaadhsiiyo ila waa safiih isagii waxaan waxba waxtaru lahayn ayuu xoolihiisa ku bixinaya saasoo kale ka xoolihiisa tuuraaya oo shaygiioo taagan tusaale ahaan boqol dollar ayuu laba dollar siinaya way xalaaladii baa ku kacsan guuriga ama xalaaladii sigaarka ama tii jihadka ayaa ku kacsan waa safiih weya kaas waa in xayiraad laga saaro marka sufahadu aad bay u fara badan yihin walmuflis iyo ka kacay ayaa isaguna xayiraad la saaraya alladii kaasoo irtakabatu duyuun dayntu ay rasayso dusha ay ka saaran tahay marka muflis waxaa la idhahdaa waa qofka xoolihiisu ay baxeen waxaanay culimmadu ku qeexaan man kaana daynuhu akthara min maali waa ka xoolaha uu hayo iyo daynta lagu leeyahay ay fara badan tahay daynta lagu leeyahay macnaa xoolihiisii baa baxay dabeetana dayntii baa ka fara badatay xoolihii waxa weeyaan uu hayay isagana xayiraad baa la saaraya mucaad ibnu jabal saxaabigii la odhan jiro saxaabi jaliil aha buu rasuulku calay salatu salaam xayiraad saaray xadiidkuna waa saxiix oo dayntii xoolihii baa ka baxay oo dayntii lagu lahaa baa ka fara badatay xoolihii waxa weeyaan uu hayay markaa isna maxaa xayiraadda loo saarayaa waxaa xayiraadda loo saarayaa bimacnaa xoolahan yare uu hayo haddii lagu fasaxo oo hadda qaar uu sii iibiyo qaar hibo u bixiyo qaar uu waqfiyo qaar hadiyadu u bixiyo qaar uu kireeyo dee dadkii daynta ku lahaa iyo xuquuqdooda dayacmaysa marka bal horta inta yare lagu soo gaadhay si loogu ilaaliyo dadkii daynta ku lahaa ee xaqa lahaa ayaa horta intaa inu ku tasarufo laga joojinaya marka qofka mufliska xayiraadda saaran xoolihiisanunbay ka saarantay inuu ku tasarufo laakiin sidiisa kale waa insaan caadi oo dhammaystiranoo dee waa tasarufi karaayo waxbuu soo iibsan karaa aanu xoolihiisan kusoo iibsanahayn ee dimadiisa uu kusoo amaahanaayo walmariidu kii bukeba isna xayiraade ay saaranta almakhuufu caleyhi ee loo baqaayo macanaa ka buka ee xanuunkaa hayaa uu yahay xanuun laga baqaayo inaanu ka kicin maradulmowt xanuunka la yidhaahdo oo xanuunka culimadu tusaalayaal bay ka bixiyaan oo waxay yidhaahdaan adsal oo kale team bayda waxaynu naqaano fi nihaayati markay bilowga tahay way sahlan tahay laakiin qofka haddii ay ku raagto oo ay daashato sababada ay caddayso marad muqwifa ayaa kaa haya oo kaas waxa weeyaan isagana xoolihiisa xayiraad xadidan xayiraad dhamaystiran maahe xayiraad xadidan oo sheekhu uu sheegi doono ayaa ka saaran oo thuludka saddex meelood oo meel ayaa loo ogolaya inuu ku tasarufo laakiin saddex meelood oo meel wixii ka badan kuma tasarufi karo isagu laa bibeycin walaa bihibatin walaa biwasiyatin walaa biijaarin walaa bigayri dalik kuma tasarufi karo waxaa la mida bay yidhaahdaan alfaaliju fii bidaayatihi faalij buu qofka markuu bilow ku yahay isaguna waa halis laakiin qofka markuu muddo hayo faaliju waxa weeyaan inta badan uu ka soo reeya laakiin markaa bilowga uu ku yahay xanuun inuu ku dhinto looga baqayo ayaa haya xanuuno badan oo haya noocaas ayaa jira dee waa fahmi karnaa iminka laakiin waa tusaaleyaal culimadu ay bixiyeen waxaa la mida bay yidhahdaan mid aanu xanuunba hayn oo laakiin xagga baqaha kala mida ka xanuunka noocaasi uu hayo sida ninka goobtii dagaalka taagan furintii buu taagan yahay labadii ciidamo way sor fadhiyaan ama way isku qasayaan kaasi isaga xanuun ma hayo laakiin xagga baqaha wuxuu kala mid yahay ka xanuunkaa lagu dhintaa oo hayo waxaa la mida ka beledkiisa taacuunku uu ku dhacay watasala bihi lmowt geeridu ay la soo xidhiidhay oo bimacnaa jaarkiisii ama dad kuwii la noolaa ka mid a daacuunku uu dilay xanuunki isaga ma hayo laakiin xagga baqaha kii xanuunkaa dilaagi uu hayey ee taacuunku hayey ayuu la mid yahay waxaa la mida sidaas oo kale alraakibu cala albaxri cinda hayjaani ka badda ku safra marka baddu ay kacsan tahay isagu ma xanuunsanayo laakiin xagga baqaha wuxuu la mid yahay kaa xanuunkaa dilaagi uu hayo waxaa la mida almar'atu fi dalq gabadhu markay foolanaysa bay yidhaahdeen iyadana xoolaheeda waxaa looga ogol yahay inay ku tasarufto thuluth saddex meeloodoo meel wixii ka badan saddex meeloodoo meel looma ogola waayo xanuunka hayaa maradulmowtka ayuu shabaha waa halis wey walmariidu iyo kii bukee almaquufu caleyh looga baqayo xanuunka inuu ku dhinto xanuunka halistii wahaye lagu dhintaa fii ma zaada cala thuluth thuluth wixii ka badan isagana xayiraad baa ka saaran saddex meelood oo meel wixii ka badan saddex meelood oo meel waa loo ogoliy ama ha iibiyo ama ha sadaqadaysto ama ha dardaaro laakiin saddex meelood oo meel wixii ka badan looma ogolo waalcabdu iyo addoonka alladii kaasoo lam yu'dan lahu aan loo ogolaan fi tijaara ganacsi aan loo ogolaan addoonka sayidkiisu aanu ganacsi bayc oo shira aan u ogolaan isaga laftiisuna waa maxjuurun cali oo xayiraad baa saaran wa tasarufu sabiy ilmaha yar tasarufkiisa iyo walmajnuunka waara iyo wasafiih kaa safiihaysuna xayiraaddu saarantay kayru saxiixin ansixi maayo hadday wax iibiyaan tusaale aan iibkoodu ansixi maayo wa tasarufu lmufliska mufliska ee kacay tasarufkiisu yasixu u ansaxaya fii dimmati dimadiisa uu ku tasarufa duuna acyaani maali ee aanu maalkiisan intan taalla imika aanu ku tasarufa oo isaga xayiraaddu maxay ka saaran tahay xoolahan de uu hayo un soo maaha laakiin sidiisa xayiraadi uma saaro oo dee waa insaan caadi oo dhammaystiran oo alaab uu soo iibsan karaa amaah uu ku soo iibsaday oo dee lacagtii lagu yeeshay laakiin intan xoolee markaa lagu soo gaadhay ee deynta lagu leeyahay inay ka fara badan tahay ayuun bay xayiraaddu ka saarantoona ku tasarufi karin wa tasarufu lmariidi kaa buka xanuunkaa looga baqayo inuu ku dhinto